gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug injineer maxamed cabdi cilmi ayaa xariga ka jaray xarunta shirkada isgaarsiineed ee durdur telecom qeybteeda galmudug taasi oo laga hirgeliyay magaalada gaalkacyo waxaa ka qayb galay munaasabada xarig jarka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo xubno ka socday shirkada cusub maamulaha shirkada durdur telecom ee magaalada gaalkacyo ayaa ka waramaya baahiyaha keenay in shirkadan laga hirgeliyo iyo adeegyada ay bulshada u qabanayaan
anigoo ah maamulaha shirkadda durdur telecom ee gobolka mudug waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad nagala soo qaybgashaan maanta xafladdan xarigjarka xafiiska shirkadda durdur telecom ee degmada gaalkacyo ee dowladda galmudug shirkadda durdur telecom oo horay adeegyadeedu uga shaqaynhayeen dhammaan qaybaha kala duwan iyo deegaanada kala duwan ee degmada gaalkacyo waxay maanta si rasmi ah uga daafudhay xafiis bixin doona insha allahu adeegyada shirkadda qaybaheeda kala duwan oo ay macaamiishu ka heli doonaan adeeg dhammaystiran shirkadda durdu telecom oo ah shirkadaha ugu qiimaha jaban ee shirkadaha isgaarsiinta dalka waxa ay go'aansatay inay ballaariso adeegeeda dhammaanna macaamiisha ay gaarsiiso ugu dambeynna gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi oo xarig jiray shirkadan ayaa bogaadiyey shirkada cusub iyo adeegyada ay kusoo kordhisay degmada gaalkacyo
waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo in ay bulshada deegaankan ay si hufan oo qiimo jaban leh oo wanaagsan ay ugu adeegi doonto sidoo kale waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta shirkadda durdur oo ganacsi cusub halkan soo gaarsiiyey waxayna taas sahlaysaa in magaalada horumar iyo shaqaalaysiin ay ka hesho waxay sahlaysaa nabadda iyo dowladnimada iyo isdhexgalku inuu ka sii faa'iidaysto wax kastana wax asal u ah nabadgelyada mar haddaan nabad lahayn de shirkad iyo ganacsi iyo wax adeeg bulsho lagu tashan mahayo marka reer mudug waxaan leeyahay nabadana ha lagu faracdeego ganacsiyada cusubna ha la dhiirigeliyo shirkadan ayaa bixinaysa adeegyo isgaarsiineed oo uu ka mid yahay internetka waxaana ay qayb ka tahay horumarka dhinaca adeegyada aasaasiga ee bulshada ee ay ku tillaabsanayso degmada gaalkacyo